Magaalada Muqokuri ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka qiimeynta amniga degmadaasi kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi kulanka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka degmada Muqokuri qaar ka mid ah bulshada degmada Muqokuri ee gobolka Hiiraan ayaa wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle ka codsaday in ay u dhisaan saldhig booliis iyo ciidan booliis ah oo ka shaqeeya amniga degmada waxaan codsanaynaa marka oo keliya gaari gaadiidka ugu shaqeynaa in la helo dadku gaadiid ma haystaan taliya haddii meel wax ka dhashil dhaco ama accident meel ka dhaco wax shay wax lagu aado oo gaadiid uma jiraan ciidanka aadi lahaa ciidanka meeshan jooga waa ciidan militariya booliiska in asaga laftiisa lasoo dhammaystiro aadaan uga codsanaynaa oo maaragtay een, si degmooyinka kale u shaqeeyaan ee gaadiidka inta u howlgalaan in xaruntii la dhiso ciidanka ku howlgeli lahayna la dhiso ayadana waa codsanaynaa anaga hadda baahida ugu weyn oo maanta ugu hadlayna meeshaan wax kale ma ahan waa xagga oo amniga xagga amniga ee degmada muqokuri maasha allah aad buu u fiican yahay wax caqabada kama jiraan rag iyo dumar iyo odayaal dhaqameedka dhammaan waa dad isku xiran oo amniga ka shaqeeyo Een, codsigeena koowaad oo uga hadlayna meesha wuxuu ka mid yahay inaa booliiskina loo soo dejiyo xarumaha uu ku shaqey lahay gaadiidka uu ku shaqey lahaa wax ku qaba lahaay inaa naloo soo dedejiya ayaan codsanaynaa horeyna mar walbana waa uga hadalnay haddana waxaan kasii hadlaynaa booliska anaga dumar ahaan haddaan nahay, aad u xiiseynaynaa booliska agaasimaha wasaaradda amniga iyo gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Muqdaar Maxamed Cabdulle ayaa bulshada magaalada Muqokuri ee gobolka Hiiraan u ballan qaaday in loo dhisi doono saldhigga booliiska ee degmada waa sax booliisku waa yaryahay waa tayo yaryahay booliisku waa la kordhin doonaa laakiin saldhigga dhismihiisaa noo horeyn doona insha allah saldhiggaa la dhisi doonaa booliiskiina waa la tayi doonaa Een, sidaasoo kale waxaa laga hirgeli doonaa saldhigga c i d dii oo dembiyada lagu baarayay maadaama degmadu ay ka fog tahay degmooyinka waaweyn ee c i d da leh maadaama ay ka fog tahay waxaa laga hirgeli doonaa xaruntii c i d da ee lagu baari lahaa dembiyada waaweyn wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo lagu horumarinayo amniga deegaanada Hirshabelle